sistem ay leedahay shirkad gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo m g s soft ing ayaa gebi ahaanba dansan iyadoo shirkaddan horay loogu xil saaray in dowladda federaalk u qaado dhammaan canshuuraha guryaha ee magaalada muqdisho wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk ayaa horay shirkaddan heshiis ula gashay kaasoo ahaa inay qaado lacago ay bulshadu ku tilmaameen sharci darro oo loogu yeero canshuuraha macaashka guryaha magaalada muqdisho warar ay helayso warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegaya in dansanaanta sistamka ay sabab u tahay kadib markii uu khilaaf xooggan soo kala dhex galay madaxa shirkadda iyo agaasimaha guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ninka lagu magacaabo faysal maxamed xaanshi waxa uu khilaafku soo daahiray kadib markii agaasimaha shirkadda m g s soft ing cabdiraxmaan axmed uu xilka qaadis ku sameeyey qaar ka mid ah shaqaalaha shirkadda khamiistii aannu soo dhaafnay taa beddelkeedana uu u magacaabay shaqaale kale oo ku sii shaqeeya laakiin waxaa arrinkaasi ka biyo diiday agaasimaha guud ee dakhliga wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka faysal maxamed xaashi arrintan ayaa keeni karta in la lunsado lacago badan dhanka kalena ganacsatada iyo bulshada muqdisho dib loo baado iyadoo lagu marmarsiyoonayo inuu ciladoobay sistamkii oo aan la kala garanayn ciddii lacag laga qaaday iyo ciddaan laga qaadin